wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in laba qarax oo kala gedisan ay maanta ka dhaceen magaaladaasi qaraxa hore ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow bar ay leeyihiin ciidamada nabad sugidda oo ku dhow kilomitr for halka qarax labaadna uu ka dhacay bar control oo ku taalla aagaarka isgoyska banaadir ee isla magaalada muqdisho hadka telefoonka ee muqdisho waxaa hadda si toosa ugu jira wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir haddaad maqlayso marka hore bal waxaa sharaxaad inaga siisaa weerarka qaraxa dambe la sheegay inuu ka xooganaa kii hore ee ka dhacay magaalada waa mahadsan tahay qaraxa labaad wuxuu ka dhacay meel aad loogu hubiyo gaadiidka oo ku taal dhismaha saybian ee muqdisho waxay ahayd xilli halka ay ku sugnaayeen ciidamada amniga gaari nuuca loo yaqaan habaryarta ay halkay dufu qubaysan baawatay oo ku labisnaa dareyska ciidamada militariga kadib la risaas ayaa dhex martay ruuxa gaariga watay heedaha amniga kadibna gaarigu waa u qarxay ila ka tirsan kuwa amniga iyo heedaha amnigu waxay u xaqiijeen v o ada in dhimashadu ay tahay askari ka tirsan ciidamada ammaanka gaar ahaan ee kuwa nabad sugidda qaranka iyo ruuxii sarreya gaariga watay halkaas ayuuna xaaladu kusoo ilaatay risaas dhacday kadib wax kaloo khasaaraha lagama soo sheegin oo dhimashada labada qofa wuxuuna qaraxaas uu daba joogay qarax ka horeeya oo ka dhacay isgoyska lambar afar ee muqdisho oo halkaasna khasaare dhaawacaad uu ka dhashay marka weerarka ka dhacay meesha u dhow saybiano waxaa weerarkaasi waxyeelo uu soo gaarsiiyey askari ka tirsan ciidanka dowladda iyo hal qof ee ma ahayn saddex qof oo gaariga la socday
ila ka tirsan kuwa amnigoo kala duwan ayaa siyaabo kala duwan ugu xaqiijay fuyawaada in khasaaraha dhashay guud ahaan ay tahay dhimashada ruuxa gaariga waday ee dagaalamay oo ku labisnaa dareyska ciidanka milatariga siday xaqiijiyeen ila ka tirsan kuwa amniga waa la toogtay waxaa sidoo kale uuna qarxa gaarigaasi waxaana halkaasi ku dhintay askari ka tirsan kuwa ciidamada ee jagboonti ku sugnaa dhimashada halkaa waxay noqonaysaa labo oo qof ka mid uu yahay ruuxii isqarxiye iyo mid kamid ah hay-adaha amniga sida ay xaqiijiyeen ilo kala duwan oo karaxa saybian intaa ayuu ahaa waa tahay cabdiqaadir waxaad sidoo kale sharaxaad naga siisaa weerarkaasi ka dhacay saybiano marka ma la sheegay qofkaasi isqarxiye ama meesha lagu toogtay halka uu ka yimid iyo goobta bartilmaameedku uu ahaa waa xilli hore marka loo eego karaxa waktiguu dhacay gaarigu waxa uu ka yimid dhanka suuqa halka loo yaqaan nadaarta kaadka nadaarta jaadka waa meel mashhuul badan halka degboonta uu ku yaalana waa meel inta badan ku dhow isgoyska banaadir isbitaalka banaadir derbigiisa halka wax lagu baaro dabcan dhinaca magaalada usoo socda gaar ahaan dhanka sood buu kusii jeeda gaariga lama oga goob ahaan halka taargetkiisu ahaa ama goobta ka socday wax xog badan oo laga bixiyo heda amnigu ay sheegeen dan kasta laakiin waa laga hortay qaraxaasi marka loo eego controolkan aadka loogu hubiyo gaadiidka ma ka soo gudbin halkaas ayuuna ku fashilma marka loo eego weerarka sida ay sheegeen hay-adaha amniga oo ciidamada ammaanku ay ka hortageen in gaarigaasi usoo gudbo magaalada gaar ahaan inuu soo dhaafo controolka lagu hubiyo gaadiidka marka ma waxaa jiro tuhna in weerarkii kale ka dhacay kilomitr for isagana meesha u dhow wadada aada garoonka magaalada muqdisho sidaad noo sheegtay dhaawacyada uun sababay iyo weerarkan kale ka dhacay marka inta u dhexaysay saacad ahaan markaad fiiriso ma waxay yihiin tuhun ma waxaa jira tuhuna inay ahaayeen weeraro isla socday oo la doonayay in bartilmaameed gaar ah ay beegsadaan saraakiisha amnigu waxay sheegeen inay ku guulaysteen fashilinta qaraaxyadaas la damacsanaa in laga fuliyo magaalada muqdisho waxay sheegeen inay ahaayeen qaraxyo abaabulnaa laakiin labada qaraxda hay-adaha amnigu waa ay ka hortageen waxay khuseen in qarax marka loo eego waktiga ay dhacaan iyo wadadaas iyo sida iskaga daba dhawaayeen ay jirtay in kharidu ka dhexayn karayay laakiin udhexeey markaba saacada baa laqarax udhexaysay meeshay ka dhacaanna waa meelo badan hay-adaha amnigu aad ugu baaraan gaadiidka markaan usoo laabano qaraxa ka dhacay wadada airboortka waa goobta ugu meelaha ugu adaga lagu hubiyo gaadiidka gaar ahaanna laga galo garoonka muqdisho halkaas ayuu gaariga noohala intuu soo gaaray yartay joojiyeen abad ayaa lagu riday kadib ayuuna qaraxu yimid kaasna waxaa ku geeriyooday qoriga waday sidoo kale waxaa dhaawac aan cusubeynu soo gaara laba ka tirsan ciidamada amniga waxayna sheegeen inay ka hortageen gaariga xogtiisa lahay marka loo eego isla markaana intuusan goobta soo gaarin lagu guulaystay in la qaxiyo sida ay sheegeen hay-adaha amniga marka labada control labada xarun baarisada ee wax ka dhacaan waxaa gacanta ku haya hay-adaha amniga ahaan ciidanka ciidanka xusidda soomaaliya waxaana daha guud ahaan noqonaya laba ruux oo dhimasho ah dhaawaca laba ka tirsan ciidamada amniga ku sugnaa ee halka laga gala garoonka muqdisho gaar ahaan sgoska kilomitor meel ku dhow aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle oo hadda khadka telefoonka magaalada muqdisho si toosa ugu jiray kana warbixinayay qaraxyo magaalada muqdisho maanta ka dhacay dhegeystayaal waxaynu ka cudur daaranaynaa in marka qaar codka telefoonka eeaydan sidii la rabay u maqlaynin